waxaanu u joognaa halkan oo aanu u nimi inaannu maxaanku idhaahdayey ka wada hadallo xaaladda doorashada somalilan ee golaha wakiilada ee qorshaysanayna disembar sanadkan dabayaqadiisa ay dhacdo dowladaha qayb wadaagta hadda jeer somalilan kala noqda qaybta ka qaata doorashooyinka somalilan oo ay ugu badan yihiin dowladaha midooda yurub iyo dowladaha aan midooda yurubba ka tirsanayna sida ingiriiska iyo switzerland iyo ayaa maxaanku dhahday aan halkan u nimi oo iyaguna bishii hore noogu yimi hargeysa geedi socodka iyo qabanqaabada iyo hanaanka doorashada iyo waxyaalaha u baahan activitieska u baahan howlaha u baahan intaan doorashada dhicin horteed in la qabto ayaanu halkan u nimi waanu la kulannay safaaradaha shirweyne ayay noo qabteen annaguna xaaladda waan iska wareysanay laba jeer baanu la kulannay waxaanu kaloo la kulannay mas-uuliyiin sarsare oo dowladda kenya ka tirsan taasoo ujeedadeedu ay tahay fikirka iyo ahmiyadda arrimaha siyaasadda dibadda dowladda somalilan oo ah inaan xidhiidh wanaagsan la yeelanno dowladaha mundaqadan geeska afrika aan ku wada noolnahay iyo guud ahaan afrikaba markaa si fiican baanu wada hadalla meel fiicanna waan isla gaarnay xisbiyadii kale maxaad oga soo tagteen oo labadiinaad u socotaan labadeeda xisbi mowqif baanu ka wada taagannahay arrimaha doorashada cid aanu ka soo tagnay ma jirto cid waliba xaq bay u leedahay mowqifka ay iska taagaysa arrimaha doorashada labadan xisbi gaashaanbuur gaarana maaha cid gaarana isuma gaashaanbuuraysanayaan waxa ay labadooda ay caddeeyeen dalka markii ay joogeenna ay caddeeyeen qaraarna ay wada gaadheen go-aanna ay soo wada saareen in labadan xusbi ay diyaar u yihiin in ay doorashadii dalkan ka qabsanto xusbiga kale go-aanka uu qaadanaya isagay u taalla waxaad sheegtay inaad mas-uuliyiin sarsare oo kenya ka tirsan aad la kulanteen ma noo sheegi kartaa mas-uuliyiinta aad la kulanteen ha waxaanu la kulannay maxaanku dhahday waxaanu la kulannay mas-uuliyiinta baarlamaanka ee labada xusbi u sarraysa baarlamaanka ayaanu labadabana kulannay madaxtooyada maxaanku dhahday mas-uul sarena waanu kala kulannay maxaad maxaad ka wada hadasheen waxaanu ka wada hadalnay xidhiidhka labada dal siyaasiyan siaanu kordhisan lahayn cilaaqaadka iyaga siyaasiga ah ee labada dal sidaanu samayn lahayn isweydaarsi ganacsi oo somalilan iyo maxaanku dhahday dalka kenya ah oo hadda aad ka warqabtaan in halkan kenya nairobi lagu qabtay in lagu qabtay carwo lagu soo bandhigay arrimaha ganacsiga ee somalilandu uu hogaaminayay wasiirka khaarijiga iyo wasiirka ganacsigu mas-uuliyiinta dowladda kenyana ay kala soo qayb gashay waxaanu kala soo ka wada hadalnay in mandaqada nabadgelyadeeda aanu ka wada shaqeyno
maxaa ka jira in aad ka faa'iidaysanaysaan khilaafka ka jira muqdisho iyo nairobi waxba ka faa'iidaysan mayno khilaafka nairobi iyo ka jira waxba ka faa'iidaysan mayno arrimaha yaga qaran ee somalilan iyo arrimaha dowladda kenya cilaaqaadka siyaasiga aanu u baahannahay ayaanu ka wada hadlayna somalilan ma aha cid ka faa'iidaysata cilaaqaad xumada iyo dhibaatooyinka dalalka ama meelaha qaarkood ka dhacdo soomaaliya looga tarjumayaa sidaa waxaan jecelnahay inay xilkooda ku ekaadaanoo dowladaha iyo dalka ay si wanaagsan oola dhaqmaan sida aan ognahay magaalooyinka cadhis ababa iyo asmara asmara waxay xoriyadda ka qaadatay cadhis ababa jubbana khartuum ayay ka heshay dadku qaar waxay leeyihiin somalilan si khaldan ayay u raadinaysaa aqoonsiga sidaas maxaa ka lidin somalilan si khaldan uma raadinayso somalilan cidna xorriyad kamay qaadan somalilan iyadaa hal abuurkeeda lahayd midnimadii lixdankii fikirkii soomaali weynka la odhan jirayna somalilan iyadaa lahayd soomaaliya may lahayn halkan dowladda kenya cilaaqaadka somalilan ay lahaayeen iyo kuwii maanta somalilan ay leeyihin iyagu iminka isbaranayaan soomaaliya somalilan iyo kenya laba mustacmaradood oo ingiriisku gumaystay ahaydoo xilliyada qaarkood waxay wada qaadan jireen lacagtii la odhan jiray east african many qoladii ugu soo horreysay ee halkan timina somalilan bay ahayd marka annagu iminka ictiraafka raadin mayne ictiraafka somalilan soddon dowladood in ka badan baa somalilan aqoonsaday muddadii yareed ee ay dowladda ahayd oo ay ka mid yihiin shanta dowladood ee vito power kaliya somalilan soomaaliya marna cadaawad uma hayso laakiin dadka maanta xamar maamula ayaa waxay kaga go'day inay maxaanku dhahda somalilan cadaawad u urursadaan waa sidanay marba dal isugu dhacayaane maanta kenya isugu dhacayaan somaaliya maanta kenya wax ma tartee laakiin kenya soomaaliya wax tarta sabacdama fikirka siyaasiga ah iyo dowladeeda sabaynaya ee aan jahaynta jahada lahayn ayaa kalifaya inay cadaawad ka dhigaan somalilan si khaldan bay waxu raadinaysaa somalilan waxay ka faa'iidaysanaysaa colaada kenya iyo maxaanku dhahdaye somalilan waxaa kama faa'iidaysato somalilan waxay jeceshahay cid walbana inay cilaaqaad wanaagsan wada yeelato annakuna aanu cid walba cilaaqaad wanaagsan la yeelno laakiin muxuu yahay mowqafkiina ku aadan khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya labadooday u taalla annaka cid walba waxaanu jecelnahay dowladaha iyo dalalka jaarka inay cilaaqaad wanaagsan yeeshaan annakana ahmiyadeedu waxa weye inaanu cilaaqaad wanaagsan yeelano waa laba arrimoodoo labada dowladood u dhexaysa wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya maxaa nooga sheegi kartaa annagu wadahadalada somalilan iyo soomaaliya bulshada caalamka mar hore aanuu sheegnay xilli hore aanuu sheegnay mar walbana annaka horqaadaynay mar walbana annaka hindisaheeda soo jeedinaynay waanuu sheegnay inaanu annaku diyaar nahay jawaabaha nagu soo noqonayaana waxa weeye dhinaca kale muqdishona inay leeyihiin diyaar baanu nahay hadda xilli looma qaban laakiin dowladda somalilan waxaa ka diyaara wadahadalada labada dhinac in ay maxaanku dhahda diyaar u noqoto